bsmi اllahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala أwalu kitaabi الsunة sunnadii kitaabkeeda wixii ku saabsanaa awalkiisii weeyaan meeshaan mabaaxiftaas baabu sharxi sunnati caqiidada sharxeeda caddaynteedii buu u baab yahay alimaam abu daawuud meeshaan assunna wuxuu u isticmaalayaa alcaqiida oo kale ka dhigan tahay sunno sideedana waxaa la yidhaahdaa marka isqilaaxeeda caamka ah laga hadlaayo maa habata can اnnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam waxay nebiga ka sugnaaday min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw axwaalin wixii nebiga ka sugnaaday ee hadal ah aqwaal ah afcaal la samaynayo ah taqriiraad wax agtiisa lagu sameeyeyoo ow qiray ah ow axwaalin ama xaaladihiisa marka laga hadlaayo nebiga sidaasuu ahaa iyo waa nin mid dheer iyo mid gaaban midna maaha in dhexdhexaadu ahaa iyo la leeyahay waxaas o dhan sunnada nebiga soo gelay sala allahu calayh ali wasalam sunnada marka aragtida ama isqilaaxa fuqahada sunna waxaa la yidhaahdaa manduubkay isku mid yihiin waa wixii qofka samayntiisana ajar uu ku mutaysto ka tegistiisana dembi uunan ku mutaysanaynin ayay fuqahadu u yaqaanaan taas maahan hadda marka wax halkan looga hadlayo ayb oo halkan wuxuu uga hadlayaa marka sunnadii waxaa kaloo sunnada loo isticmaalaa sidoo kale wixii nebiga ka sugnaaday maadaama ay yihiin wax badan oo qaar ay yihiin caqaa'id towxiid qaar ay yihiin acmaal la samaynayo jawaarixda laga qabto kuwa ay yihiin mustaxabaad iyo aadaab kulli maadaama nebiga ay ka wada sugnaadeen ayaa qaybkii ugu weynaa oo ugu muhiimsanaa caqiidada ah ayaa sunnada lagu idlaaqaa marmar ibnu rajab xadiidka cirbaad ibni saariya sharxiisa sida uu leeyahay walidaalika wuxuu leeyahay a'immadii salafka kitaabu sunna markay yidhaahdaan waxay u jeedeen sida badan caqaa'id bay uga warramayeen bis marka kitaabu sunna iyo kitaabu tawxiid yaa isku mid noqonaya marka ayb wixii marka towxiidka ama sunnadaas ka hor jeedo firaq ahna markaa wixii ku soo arooray axkaamtoodana kitaabkan wuu uga sheekaynayaa abu daawuud halkaana uga hadlayaa khawaarij hadday noqon lahayd iyo murji'a hadday noqon lahaayeen iyo hadday jahmiye noqon lahaayeen iyo qadariye hadday noqon lahaayeen iyo waxyaabahaas oo dhan ayb meesha marka alimaamu albukhaari kitaabu tawxiid uu ka isticmaalay abu daawuud kitaabu sunna uu ka isticmaalay ayb sunnadana marka maadaama qayb ka mida caqiidadu ay sunnada qayb sunnada ka mida ay tahay laakiin maadaama qaybka ugu muhiimsan ay tahay oo qofkii iyada laga waayo oo nebiga caqiidada uga dayanin noqonaayo qof markaas yacnii qof xaalkiisu uu noqonayo xaal khatar ku jiro oo inuu halaagsamo halis u ah uu noqonayo ayaa sunnadii iyada lagu idlaaqay macnahan ayb ayb baabu sharxi sunnati caqiidada sharaxeeda caddayntiisiibuu u baab yahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa wahb bnu baqiya can khaalidin can muxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala اllahu calayhi waalihi wasalam nebigu waxa uu yidhi iftaraqat ilyahuudu yahuud waxay u kala kacday calaa ixdaa aw itnatayni kow ama labo iyo wasabciina iyo toddobaatan firqatan min firqatin ah kow iyo toddobaatan ama labaiyo toddobaatan firqo wa tafaraqat inasaara nasaarana waxay u kala tagtay calaa ixdaa aw itnatayni wa sabciina firqa kow ama labaiyo toddobaatan firqo wa taftariqu ummatii ummaddaydana way kala tegaysaa calaa alaain wa sabciina firqa toddobaatan iyo saddex kooxood bay u kala tegaysaa ummaddaydan tan ahna xadiidka xadiid saxiixa weeyaan abu daawuud wuxuu ku bilaabay marka iftiraaqa xadiidkiisa isagoo marka macnihiisu uu yahay iftiraaqaas uu ka hadlaayo inuu yahay iftiraaq filcaqiida ayb oo wixii ikhtilaaf ahoo dadka ay masaa'il fiqhiya isku khilaafaan oy ku kala aragti duwanaadaan in xadiidkan uunan soo gelaynin kaannahu marka abu daawuud wuxuu leeyahay maadaama baabu sharxi sunna caqiidadii uu ka bilaabay xadiidkan toddobaatan iyo saddexdan kooxee kala tegayso caqiidada waayo waxay ku kala tegayaane wax kale ma aha macna dad fiqhi isku hayo iyo fahm isku hayo keliya maahane waa dad asalka iyo nuxurka caqiidada isku hayo inay yihiin riwaayo kalena abu daawuud wuu keeni doonaayo u dhihi doono waa taftariqu ummatii calaa alaain wa sabciina milla oo diin uu ku sheegaya milladuna caqiido marka ay tahay macnaheeda ayb xadiidkana xadiid saxiixoo meelo badanoo dawaawiin badan ku yaallo waayo ibnu maajah iyo tirmidi iyo kulli waa warinayaan iyo imaam axmed ibnu xibbaanna saxiixiisuu ku soo saaray khaaabi waxa uu yidhi fiihi dalaalatun calaa anna haadihi alfiraqa kullahaa hayru khaarijatin min addiin xadiidka waxaa laga qaadanayaa toddobaatan iyo saddexdan firqaba inaysan gaalo wada ahayn oo diinta kuwa ka baxay inaysan ahayn id qad jacalahum الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalama kullahum fii min ummatihi maxaa yeelay dhammaantood nebiga wuxuu ka dhigay ummaddiisa oo wataftariqu ummatii buu yidhi ummaddana ummatu dacwowa ee waxaan u jeedaa ummat اlijaaba waayo ummatu dacwo ma aha ayb xadiidku marka macnahaasuu tusayaa wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku jira uu yidhi ana almuta'awila laa yakhruju min almila ninkii caqiidada ka inxiraafo oo ta'wiil uga inxiraafo inuusan gaal noqonaynin oo diinta uunan ka baxaynin oo ta'wiilkaas ou cudurdaar u noqonayo ayb wain akhda'a fii ta'wiilihi ta'wiilkiisa hadduu raba ha ku gafa-e waayo dad waxaa la arkay saxaabada yacnii dhiiggooda bannaysanayo oo aayado ku bannaysanayo haddana aysan saxaabadii gaalaysiinaynin limaadaa ta'wiil baa ku qumay oo dushooda markaas yacnii korkooda ahaaday ayb xadiidkanna marka macnahaasu ku saabsan yahay waxaa jira bacdi alculamaa oo xadiidkan daciifiyo moxamed ibnu ibraahim alwasiir ou ka mid yahay ibnualwasiir saaxibu rawdi albaasimka iyo alcawaasim fi alqawaasim iyo iska leh alcawaasim alqawaasimka sheekha iska leh yaa iyo iihaaru lxaqa iyo isaga waa daciifiyaa xadiidkan ibnu xasmi laftirkiisa waxaa la arkaysa inuu xadiidkan daciifiyo fisalka iyo meelahaas laakiin dacfigooda tadciifintooda wax mustanad xoog badan ma laha keliya waxay leeyihiin ummaddaani ummadaha iyadaa ugu fadli badan see yuhuud uga khilaaf badannay bay ku cilaynayaan ayb yahuud kow iyo toddobaatan waaye ummaddaanna toddobaatan iyo saddex annagaaba ka xun markaasa saas baa la dhahayaa bay yidhaahdeen sidaa darteed xadiidkay daciifiyeen laakiin macnahaas iyo macnahan isma laha ayb oo ummadda marka kuwooda khayrka badan oo iyagu aan firaqaas oo halaagga loo loogu goodiyey aan ahayn waa ka nuxur badan yihiin ummadahan kaleo dhan saasay ku jawaabeen marka culummada ayb xadiidku marka xadiid saxiix ah xaqiiqada marka iftiraaqan muxuu yahayna culummada wax ka hadla intaan arkay waxaa ugu badan oo xadiidkan aad u sharxay alimaam abu isxaaq ashaatibi kitaabkiisa la yidhaahdo alictisaam juska labaad ee dambe wuxuu uga hadlay xadiidkan iyo sharxiisa xaqiiqada iftiraaqana wuxuu ku koobay inuu ku dhacaayo ama shay dunyawi ah iskugu khilaafsanaadaan dadkan oo caqiido la gelinayo baabkeeda ama abwaab marka caqiidadii ay ka wareereenoo ta'wiil darteed ta'wiilna waa ku imaan karaa ikhtilaafkan adduunyo maxdiyana waa iskaga imaan karaa oo xadiidkii wuxuu keenayaa idaa buyica likhaliifatayni faqtulu laakhira minhumaa laba qoloo maalan xukun isku haysato qolana ay dhahayaan ninkanaan annaga madax noo ah kuwana ay leeyihin maya kan baa noo ah waa dagaalamayaan laba xisbiyay noqonayaan waa gelayaan baabkan waxaa laga yaabaa marka markii hore in iyadoo ujeedku uu iska ahaa adduunyadaas in diin loo yeelo haddana sibqo diineed loo sameeyo oo la yidhaha kuwan diinta meeshaasay uga qalloocan yihiin kuwanna intay uga qalloocan yihin kuwan waa gaalo iyo la yidhaah hadhow marka taasaa imaanayso macna kaas waayo almacna ahaani waxaa weeyaan ta'wiil xaggiis ayb oo wax hadda adduunyaha aanay la soconnin intaba waa ku imaan karaa ayb asbaabteedana wuu ka hadlay toddobaatan iyo saddexdan firqo in la noqdo asbaabta keenayso wuu ka hadlay alimaamu shaadibi asbaabahana saddex sababoo ku koobay sababka koowaad waxa uu yidhi dhinaca asbaabahan haddii si loo fiiriyana dhinaca cilmigay u wada noqonayaan sababka koowaad wuxuu yidhi qof aan caalim ahaynoo caalim loo arko ama isaga isu arko oo hadhow khilaafkiisana khilaaf laga dhigo warkiisana war culummo laga dhigo taas waa wax dadka markaa khilaafka waxa sababo kan ugu horeeyo oo markaa wuxuu keenay qisadii rabiica ibn abi cabdiraxmaan shaykhu maalik isagoo ooynayaa la arkay markaasaa la yidhi maxaa kugu dhacay islaamka miyaa hulma ku dhacdayoo fangor ay asiibtay oo meel ka duleelsamay markaasuu wuxuu yidhi haah ustuftiya alyowma man laa cilma cindahu waxaa maanta laga jawaab dalbay oo diin la su-aalay qof aan cilmi u lahayn ayb marka usha diinta markuu qabta jaahil khilaaf laa shaka waa imaanayaa maxaa yeele ra'yigiisa ra'yibuu u malayna waa kan hadda dadka waxay ku leeyihiin marka culummadu waa iskhilaafsan tahay waxaa laga yaabaa haddii loo fiirsado waxaan iskhilaafsan culummada inaynan u badnaynba ayb oo qof uun culummo iska dhigay ama qof loo aqoonsaday oo koox culummo u taqaan iyo uun inay ku inay noqdaan baa la arkaa sababka koowaad marka taasuu ka dhigay abuu isxaaqi shaadibi waa tar'iisuuljahala sababka labaadna wuxuu ka dhigay itibaacu ulhawaa dadku inay noqdaan dad alla ka cabsiga intuu ku yaraado nin iyo hawadiisa ayb itibaaculhawaa marka siduu ku imaanayo waxay tahay in uu nusuusta ku fiiriyo bicayni yacnii bicayni ahwaa'ihi naftiisu waxay jeceshahay unbuu diinta ka raadsanaa bis wixii aynan jeclayn dan iyo gaarka ma laha ayb taasna iyaduna way keentaa oo hawada in la raaco hawada ilaahay wuxuu ku magacaabay macbuud ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu waxaa laga yaabaa ficil buu samaynayaa hadal buu dhahayaa markaa kadib uu deliilkeeda raadinaya waa hawo raac marka ee asalku wuxuu aha waxaan horta ma bannaanyihin mase ma bannaano inaad raadisid uma wixii aad samayn lahayd inaad samayso laakiin markaa intaasoo wax samaysay haddaad deliil raadisid nusuusta waxaa ku fiirinaysaa hawadaada waxay rabto bis kii aynan rabinna waa ka tegaysaa walidaalika culammadu waxay dhihi jireen istadilla uma actaqid marka hore deliilka raadi kadib caqiidey laa tactaqid uma tastadilla fatadilla caqiida intaad la timaado uma deliil raadisid markaa waa dhumaysaa haddaad saa yeeshid kan saddexaad wuxuu ku tilmaamay oo ku sheegay itibaacu lmutashaabihaat nusuusta mutashaabihaadka un in la raaco bis maxaa laga wadaa mutashaabihaadna nas dhowr macno ixtimaali karo sidan waa loo fasiri karaa kan waa loo fasiri karaa sidan waa loo fasiri karaa laakiin haddii aayadaha kale iyo axaadiidta kale loo celiyo macnihii saxda ahaya soo baxayo ahlu sunnada marka waxay yeelaan aayaddii macnaheeda isku ekaado midaan macnaheeda isku ekayn bay ku fasiraan oo iyada la macno ah halkaasuu ka soo baxaa marka macna almuraad laakiin haddaad adiga hawaa leedahay hawadaada aayad waafaqaysa qur-aanka waa ka soo saari kartaa walidaalika cumar wuxuu dhihi jiray xaajuuhum bisunan dadka ahlu ahwaa'da ah qur-aankay ku doodaane qur-aanka ha kula doodinina sunnooyinka kula dooduu dhihi jiray fa ina alqur'aana xamaalu wujuud qur-aanka meeshii la rabaa loo qaadan karaa laakiin sunnada iyadaa qur-aanka fasirtay meel walba loolama aadi karo ayb oo ninku markuu laqdaba raba waxaa laga yaabaa inuu aayad inta soo bixiyo uu yidhaah waa kan aniga waxaan aan qaba aayaddaanaa sheegayso nasaaradii najraan ee nebiga la doodayeen markay u yimaadeen in saddex ilaahyadu inay saddex yihiin qur-aankan ka soo bixinayna ayay dhaheen wax allaala wixii naxnu qur-aanka ku jiray soo qabsadeen marka iyo innaa jamac saddexa ugu yaray dhaheen qur-aankay ku taallaa saddex ilaah inay jiraan waa iyaga takliidka caqiidadii ay aaminsanaayeen laakiin maxay tahay sida saxdaa naxnudaa iyo inaadaas inaan lagu dhegine wa ilaahukum ilaahun waaxidun iyo ma rabaan iyaga marka oo nas muxkam oo iska cad somaariji waxyaabahaas ma rabaan waxay leeyihiin nebi moxamed in carab loo soo diray bis aan qur-aanka ka soo bixinayna huwa aladii bacata fil ummiyiina rasuulan ma fiirinayaan wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi iyo qul yaa ayuha annaasu innii rasuulullaahi ilaykum jamiican iyo erayadaas cadcad waa ka tegayaan wahaakadaa marka dadka ahlu ahwaaga aayad dhowr macno ixtimaalayay kay rabaan ku dhegaan iyaga kuwa kalena marka waa ka tagaan saddexdaas asbaab ayuu sheegay inay tahay asbaabta yacnii middan itibaaculmutashaabihaadku waa calaamaadkee asbaabaha midda saddexaad waxay ahayd itibaacu alcawaa'id cafwan caadooyinka oo la raaco oo lagu madax taago qolo walba caadadeeda markay raacdo muslimku waa iskhilaafaan ilaa meel ay wax ka wada qaadanayaan ma jiraysa markaas saddexdaas buu asbaabta ku sheegay calaamaadkana itibaa waxaana ka mida marka itibaacu almutashaabihaad iyo waxyaabahaas ayb marka qofka inuu iska jiro asbaabta keenayso oo uu qof yacnii tar'iisuuljahala iyo qof inuu isagu caalim isu arka isagoon caalim ahayn iyo fataawo uusan ahalkeed ahayn inuu rito iyo waxyaabahaas marka inuu iska fiiriya haddii kale muslimkau kala farqinaya kala geynaya ogow ayb marka laysku soo duuduubana wuxuu yidhi jahliga waay waxa iftiraaqa keena jahliga isku soo duuduub jahliga asal u ah ayb walidaalika jahligu wax badanoo uu dhibo uu diinta ka dhibo waxaa laga yaabaa acdaa'da diinta inaysan ka dhibinba waxa jahliga uu ka dhibaayo diinka qala xadaثna أحmed بن حنbل ومحamed بن yaحyى بن فاriس qala xadaثna أbوالمغيرة qala xadaثna صفوان xا وxadaثna cمر بن cثمان qala xadaثna bقية qala xadaثnii صفوان naحوhu ayb naحwhu ay dakra naحwhu qala xadaثnii أزهر بن cabdاللahi الxrاني عan أbi cاamir الhwزني can مucaawiyaةa بn أbi سufyاan أnahu qaama فيina waa naga dhex kacay mucaawiya faqaala wuxuu yidhi alaahow ina rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulkii qaama fiina dhexdeennu ka istaagay faqaala waxauu yidhi alaa ina man qablakum dadkii idinka horreeyay min ahli اlkitaabi ahlu kitaabka ah iftaraquu calaa tintayni wasabciina mila toddobaatan iyo laba koox bay u kala baxeen wa ina haadihi اlmillata diintaanina sataftariqu way u kala bixi doontaa dadkeedu calaa alaain wasabciina toddobaatan iyo saddex hintaani wasabcuuna fi اnnaar toddobaatan iyo laba naarta dhexdeeday ahaadeen wawaaxidatun fi ljanna midna jannaday ahaatay dhexdeeda wa hiya aljamaacatu middaas marka alfirqa annaajiya waa teena aljamaacatu jamaacadii jamaacadan marka abuu isxaaq laftirkiisa aad buu u fasiray ilaa shan qowl meelahaasuu ka keenay bacdu ahlilcilmi waxay dhaheen jamaacada waxaa laga wadaa abuubakar iyo cumar qaar waxay yidhaahdeen saxaabada qaar a'immada mujtahidiinta qaar sawaadul acdam muslimiinto dhan ayaa laga wadaa bay dhaheen tafaasiirtaas baa jamaacada ku jirta ayb oo markii la weydiiyey cabdullaahi bnu lmubaarak man hum ljamaaca markii la yidhi qaala abuu bakrin wa cumar buu yidhi markaasaa la yidhi qad maataa way dhinteen abuubakar iyo cumar markaasuu wuxuu yidhi abuu xamsata jamaaca abuu xamsata sukari moxamed bnu maymuun jamaaca ninkaas keligiisaa jamaaca abuu yidhi ninkaas maa macnaa daalika wuxuu ka wadaa yacni wixii jamaacadii nebiga saxaabadu ay ku taagnaayeen asaa ku taagan oo ka wadaa hal hadduu doona iska ahaado ayb waxaa kaloo iyadana marka sawaadul acdamkana waa lagu sheegay muslimka oo dhan waxaa kaloo lagu tilmaamay saxaabada sida aayadda waltakun minkum ummatun ba lagu fasiray a'immada ahlucilmiga mujtahidiintana waa lagu fasiray ayb a'immada ahlucilmiga marka mujtahidiinta ah aqwaashaasoo dhan abuu isxaaq shaadibi wuxuu leeyay waxay isugu imaanaysaa un mar walba culummada mujtahidiintaee joogto ayaa jamaacadii ah iyo inta raacdo mar walba dadka ahlu cilmiga ee fataawada xalaashae xaaraanta loola laabto iyaga ayaayaa ah jamaacadii iyaga intii marka raacdo oo caqiidada iyo wanaagga iyo waxay wataan ku raacdo iyagaa jamaacada ah waxaa mucaadi laga wariyey aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdaka jamaacada waa wixii xaqa waafaqo kaligaaba ahaatiga jamaacada marta macnaheedu sidaas wa waxaa kaluu yidhi riwaayo kale ay leedahay maa ana calayhi waasxaabii waa kuwa ku taagan waxaan aniga asxaabteyda ku taagannahay ayb waa dadka ahlulxadiidka ah marka qolo walbaa marka waxaa la yidhi nafteeda waxay u sheeganaysaa inay iyada firqa naajiya tahay ahluxadiidna tahay see loo kala bixina marka alimaam abulmudafar asamcaani mansuur bnu cabdiljabbaar ayaa wuxuu yidhi qof walboo xirfad leh xirfaddiisaas marka uu sheegto deliilkeedaa laga rabaa yuu yidhi adduunyadan caamka ee maalinkii maalinlaha oon hadda suuqaan marayno qofna xirfad looma qiro ilaa calaamadaheeda in lagu arka maahan ninka haddii dukaankiisa uu furto dharkii uu yaallo oo harqaankii u yaallo cirbaddii iyo duntii haysto haddii uu yidhaahdo khayaad ayaan ahay waa laga yeela waana laga rumaysanaya ka warran haddii ninkaas uu yidhaahdo xannaad baan ahay aniga nin barafuun iyo waxaas gadan ma laga aqbalaya aawo barafuunkii baa laleeyahay dhar iyo dun baad meeshan ku haysaa sidoo kale ninka barafuunka gada haddii uu yidhaahdo ana khayaad ma laga yeelaayo buu yidhi maxaa yeelay cirbaddiyaa deliil u ah iyo duntii ma midna ma haystan ninna marka xirfad iyo waxuusan ahayn ma sheega karo ilaa deliilkeedaa laga rabaa macam marka wuxuu yidhi hadday dadku yidhaahdaan dhammaanteen ahlulxadiiaan nahay deliilkoodaa laga rabaa oo xadiidkii inay akhrinayaan ku camalfalayaan dadka ugu yeerayaan caqiidada ka qaadanayaan fiqiga ka qaadanayaan aadaabtii ka qaadanayaan akhlaaqdii ka raacayaan waxyaabahaas markii agtooda lagu arko waa loo rumaynaa marka qofku markuu yidhi ahlu sunnati waljamaacan ahay sunnadii horta agtiisa ha laga hela ayb kitaabadii sunnada in lagu arko waayo hay-adii sunnada inay ka muuqato dadka inuu sunnada ugu yeedho mar walbo laakiin intaas nin collaa haddana hadduu yidhi ahlu sunna waljamaacan ah waa ninkaas harqaanlaha oo barafuunkan iibiyaa dhahayo kalwaxba kula jiraan iyadoo laftirkeeda marka saasaa uu ku sheegay kitaabkan qawaamu sunna kitaabkiisa alxujatu fii bayaani ilmaxaja marka hadda firqa naajiya nin walbaa iska sheegtee laakiin adugun calaamadaha fiirso ninkaa calaamadda ku aad aragto waa u rajaynaya kii calaamadihii laga waayana waa uu nin iska sheegana zaada bnu yaxyaa wuxuu ku daray wacamr fii xadiidihimaa wainahu sayakhruju fii ummatii ummadeyda dhexdeeda waxaa ka soo bixi doona aqwaamun qolo tajaaraa bihim tilka alahwaa'u tajaaraa bihim ay ku dureeraysay ku soconayso tilka alahwaa'u ahwaa'daas ahwaa waxyaabaha nufuusta iska jeceshahayo sharciga khilaafsan kamaa sidii yatajaara alkalabu cudurka yacni raabiyada lisaaxibihi saaxibkiisa sida uu ugu socdo oo kale alkalab waxaa la yidhaha cudur eyga qaniyadiisaa keento eyga cudurkaas qaba markuu qofkii qaniino isla markii ilaa wuxuu gaarayaa madaxa iyo neerfaha ayb waa cudurkan marka raabiyada la yidhaahdo sida ay u faafto oo degdegba ay ugu faafto sidaasi la-eg baa dadkan dad ummaddayda ka midana ahwaa'du u raacaysaa jirkoodan ayb yani nebigu marka wuxuu misaalinayaa hawadaani cudurkan sida uu jirka u galaayo iyo siday hla oo wuxuu leeyahay waxaana doodda in layska reebay iyo laba shay buu sheegayaa marka doodda in layska reebay iyo mutashaabihoo la raacraaco doodda marka waa maxayna waa midda aan miraha dhalinaynin ibnu taymiya mujmalulictiqaadka wuxuu yidhaahdaa dooddu doodda madmuumka waa midda aan wax miro dhala aan lahayn oo dadku uun xaqa isku inkirayaan oo qur-aankii inta lagu doodo layidha adna gaalaa tahay adna gaalaa tahay oo lagu kala taga waa midaan marka wax miro dhala aan lahayn taas laakiin dood marka dad wax lagu fahamsiinayo ama qofkii aqoon isweydaarsi oo kalea laa ba'sa salafkiina marna waa doodeen marna doodda waa iska dhaafeen labadaas xaalaa lagu kala xambaaraa waxaa sugnaatay imaam maalik inuu nin u yimid ibnu wadax alqurطubi siduu tilmaamaayo nin baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi innii uriidu an ujaadilaka ya abaa cabdillaahi maaligow waxaan rabaa inaan kula doodo yidhi markaasuu imaam maalik ka jeestay waxa uu yidhi haddana waa ugu celiyey markaasuu yidhi kayfa in qalabtuka waa sidee buu yidhi haddaan ka adkaada anigu qaala attabicuka waa ku raacayaa markaasuu haddana waxa uu yidhi kayfa in qalabtanii haddaa iga adkaata ka warran tatabicunii waa isoo raacaysaa fain jaa'anaa aakharu fahalabanaa mid kale hadduu yimaado naga adkaada ka waran labadeennaba afka nagu shubto markaasuu wuxuu yidhi natabicuhu waa raacaynaa markaasuu wuxuu yidhi amaa innii calaa bayinatin min diinii ani diinkayga xujaan kaga suganahay amaa anta fashaakun adiga nin shakisan baa tahay inta ka guur xaggan guur inta usii rar amaa anta fashaakun idhab ilaa shaakin milika fakhaasimhu orod buu yidhi marka nin sidaadoo kale shakisan aad la dood a'immadii marka salafka qaarna saasay doodda iskaga dhaafi jireen ayb marar ay doodeenna waa jirtay oo yacnii doodahooda macruufa marka waxaa lagu xambaarayaa markii ay doodeenna nafcigeeday ogaayeen markay doodda iska dhaafeenna inaysan wax miro dhala ahayn bay ogaadeen labadaa macnahaasaa lagu xambaarayaa marka waitibaaci lmutashaabihi min alqur'aanina waxay tahay mutashaabih wixii dhowr macno muxtamal ku noqdo oon la fahmi karin macnaha xaqiiqada muraadka ah ilaa in muxkamka loo celiyo maahan laakiin ogow qolo walbaa waxay mutashaabih ku tilmaantaa waxay iyadu diidan tahay nacam dadka hadda maalan asmaa'da iyo sifaadka alloo kale inkiraayo ama diidaayo waxay ku leeyihiin wax alla alle waxay sifa min sifaatillaahi noqdo mutashaabih ayuu leeya naga daam ma naqaan waxa laga wada marka mutashaabihu waa wixii macnihiisa dhowr waxyaabood ixtimaalo la gaari karin macnaha muraadka ah ilaa in muxkam loo celiyo maahan aayaadka sifaatkana maba ka mid ahaanba mutashaabihaadkaasoo allaahumma haddii la yidhaahdo kayfiyadeedaan loo cilmi lahayn waa sax laakiin macnaheeda lama yaqaan aayaatu sifaat wax salafkii ka yimid maaha qolooyinka dhahaya waa mutashaabih laftirkoodana tafaasiirtooda haddaad fiirisid waa fasiraayeen ayagoo gacantuu ridanaya arkeen ayb maxay u fasiraayeen marka hadday mutashaabih tahay oo aliflaamiim sideedoo kale ay tahay ayb marka mutashaabiha wixii sidaasaa laga wadaa macnihiisana aan la geran karin ilaa muxkamkiisa in loo celiya maahan ayb qala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacalى xadaana alqacnabiyu qala xadaana yaziid bnu ibrahim altustariyu can cabdillaahi bni abi mulaykata can ilqaasim bni muxamed can caaishaةa qaalat qar'a rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam hadihi اlaayata nebiga aayaddan buu akhriyey huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu اlkitaabi waukharu mutashaabihaat aayaadkii markaba waxaa loo kala qeybiyey kuwo muxkamaad ah iyo mutashaabihaat eg-eg macaanidoodu tashaabuh ku jiro faama aladiina fii quluubihim zayqun kuwa quluubtoodu iilasho iyo qalloocnaani ay ku jirto fayatabicuuna maabay raacayaan tashaabaha minhu wixii isu eg-ekaadayoo minhu mutashaabihaadka ka miday raacayaan maxay u raacayaanna ibtiqaa'a alfitnati fitna jerinteeda darteed waibtiqaa'a ta'wiilihi iyo ta'wiilkiisa doonis ay doonayaan darteed caaqibadiisa wmaa yaclamu ta'wiilahuna ma oga ila allah allah subxaanahu watacaala maahana yanii sifaadka yani waxaa weeyaan tawiil yani mutashaabihaadka ciribtooda dambe allah unbaa og ayb halkaa lagu istaago waa bannaan tahay ayb in la yidhaha marka ila allaahu alla unbaa og iyo waraasikuuna fi lcilmi kuwa gomadahoodu cilmiga ay ku sugnaatay yaquuluuna waxay dhahayaan aamanaa bihi waan rumaynay kullun dhammaan muxkam iyo mutashaabihiba min cindi rabbinaa buu ka ahaaday labadoodaba wmaa yadakaru ila ululأlbaab mana waansamayo ilaa cuquusha kuwa u saaxiibkaa maahane qaalat waxay tidhi caaisha faqaala rasuulu llahi sal slam nebigu wuxuu yidhi faidaa ra'aytum aladiina yatabicuuna haddaad aragtaan kuwa raacaya maa tashaabaha minhu wixii isu eg-ekaadayoo mutashaabihaadka ka mid ah fa ulaa'ika kuwaadaas aladiina sama allaahu kuwii ilaahay magacaabay waaye faxdaruuhum ka digtoonaada oo ilaahay muxuu ku magacaabay aladiina fii quluubihim zayqun inay yihiin quluubtooda in iilasho xaqa xaqa inay ka qalloocan yihiin buu ilaahay ku magacaabay iska jira buu yidhi marka ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix bukhaariiyo muslimna way warinayaan ayb muxkamka iyo mutashaabihana macaani fara badan baa lagu sheegay almuxkamu min alqur'aan waxaa la yidhi maa wadaxa macnaahu waa wixii macnihiisu caddaaday walmutashaabihuuna naqiiduhu waa waxaan macnihiisu caddayn laakiin haddii loo celiyo muxkamku waa caddaanayaa macnihiisa waa la ogaanaa saas waay marka tanaana loo badan yahay oo loo badan yahay mutashaabiha laftirkiisana khaaabi wuxuu leeyahay waa laba nooc axaduhumaa maa idaa rudda ila almuxkami wactubira bihi curifa macnaahu mid waa haddii muxkamka loo celiyo macnihiisaa la fahmaa nooc kaas waayo wal-aakharu ka kalena maa laa sabiila ila alwuquufi ilaa xaqiiqatihi waa wax aan xaqiiqadiisa si loo dul istaagi karaaba aynan jirin wa huwa aladii yatabichu ahlu zayq midkaanna waa midka ahlu zayq ay aad u tatabucaan ayb oo xaqiiqadiisa inay ogaadaan markaa ay rabaan fayadlubuuna ta'wiilahu walaa yabluquuna kunhahu fayartaabuuna fiihi fayuftanuuna marka waa lagu fidnaynayo ibnu xajarna macnahaasoo kale fatxulbaariga ku tilmaamay ayb qofku marka xadiidka marka macnihii loo tarjamayo xadiidku waa isleeyihiinoo mutashaabiha inaan la raacraacin ayb oo la yska ilaaliya waana calaamaadka ahlubidaca calaamad ka mida ayb doodda iyadana macnahaas unbay daba taallaa baabu mujaanabati ahli اlahwaa'i wa bugdihim baabu bayaani xukmi mujaanabati ahli اlahwaa'i dadka ahlu ahwaada ah ka dheeraanshadooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay iyo wa buqdihim iyo iyaga nacaybkooda in la naco qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa khaalid bnu cabdillaahi qaala xadaanaa yaziid bnu abi ziyaad can mujaahidin can rajulin can abi darin qaal qaala rasuulu ulah sal slam afdalu lacmaali acmaalkan ugu fadli badan alxubbu fillaahi jacayl ilaahay dartii ahaaday waa laysu jeclaaday waalbuqdu fillaah iyo nacayb ilaahay dartii markaa loo naco ayb xadiidka marka nin mubhamaa ku jira laakiin isagoo duruq kalow ku ansaxay xasanna marka uu ku yahay ayb waxaana laga tusayaa marka acmaasha quluubta inay iimaanka ka mid tahay ayb acmaashana ay ku jirto iyada laftirkeeda macnihii loo tarjamayna waa tilmaamayaayo dadka ahlu ahwaaga ah iyo in loo caroodo waa macno ka mida marka macnihii alxubu fi اllah wاlbuqdu fi اllah laakiin de xubbigan iyo buqdigan u fiirsaade maxaa lagu xirayna fillaahi baa la yidhi mid kasto fii nafsika maaha waa fillaahi laba shayaa marka muqadamo inay ansaxda la rabaa marka la samaynayo camalkan awalan shayga hore waxay tahay horta inay qofkaani ahlu ahwaa dhaba inuu yahay horta aanacdiday horta marka hore inuu ahlu ahwaa yahay haddaa adigu u malaysay ama cilmigeeda aadan lahayn ama taagteeda aadan lahayn shib iska dhinaan oo dadka ahlucilmiga uga dambay kow markay ahlu ahwaanimada sugnaatana waxay u baahan tahay sababka u nacayso inaysan wax kala noqonine ilaahay dartii inay tahay nacam ayb walidaalika marka ibnu taymiya juska siddeed iyo labaatanaad dawaabidoo u sameeyey hajriga iyo buqdigan albuqdu fillaah oo weliba dadka ahlu macaasida la nacayo dawaabiduu u sameeyey dawaabiddaas waxaa ka mida kow ikhlaas niyo u baahan yahay leanna hajrigu waa camal oo waxyaabaha ilaahay loogu dhowaadaa marka wuxuu u baahan yahay horta niyo haddii aysan niyo jirin iyo iyo iyo ikhlaas uunan jirin wax ansaxayo maaha waxna ka heli maysa kow tan labaad waxa ay tahay daabitka labaad hajriga uu qofka yacnii ama buqdiga uu qofkan ku samaynaayo haddaysan ahayn tarkul munkaraat munkarkiisa oo laga tegaayo haddaynan ahayn oo tacsiir ay tahay waxaa la rabaa ninkan wax tacsiiri rabo oo qofkan nici rabo ama salaanta ka goosan rabo horta waa inuu isagu quwo uu leeyahay quwa quwadaas waxay noqon kartaa quwadii suldaanka ama quwadii cilmiga maanta haddii la yidhaha ibnu cumar oo kale xilligiisa ninka uu yidhaha yaa lala hadlin waa ahlu ahwaa'i suldou lahaa ibnu cumar waa laga aamusi jira maalik sidoo kale shaafici sidoo kale a'immada ummaddu ay cilmigooda ku ijmaaceen iyagu way samayn karaan buqdiga noocaas oo kale hadday sameeyaanna waxaa ka xasilaya macnihii loo loo jideeyey hajriga oo ninkii ay kulagu sameeyeyna wuxuu isleeyahay war dadkii ahlu khayrkaa ku nacay bal niyo isku noqo waa jiran tahay in isku noqdaa la arkaa marka qofkan haajirka oo hijroonayo quwadiisa iyo dacfigiisana waa ku xidhan tahay ogow sidaasuu leeyahay laakiin haddaa adiga daciif tahay ninkaa ka hijroonaysana uu qawi yahay oo magaaladaba caalim kale iyo mufti kaleba ummadda maba yaqaanaanba ninkanay yaqaanaan adiga laguma yaqaano mana ku cilmi dhammid shuhro ma lihid haddaad tidhaahdid war ninkaasa layska ilaaliyo qofkaa maqlaaya mala afar adigun kooxdaada unbaa dabawer waxaa samaynaysa dadku markaa yeelaayeen qofka cilmile waa garanaya markaasoo kale aduu hajriga waxba mataraaye ta'liifkaa fiican haddaa adig cilmi yar tahay oo ninkan laakiin cilmi aa ku og tahay dad culummaa u dirtayaa kutub u hadiyeysayaa war kitaabadan bal soo fiiri ta'liifuu wax ku leeyahay hajri waxba kuma lahan hajrigaaguna maslaxadii hajriga ma dhalinayo kamana imaanayo marka ictibaaru xaalil haajiri walmahjuuri quwatan wa dacfan waa kan labaad kaas ninka laga hijroonayo iyo ninka hijroonayo quwa quwada iyo dacfiga in loo kala fiirsado ila waxaan la taxqiijinaya waa waxaa weeyaan maslaxe mafsadana waa la dariinaya tan saddexaad waxay tahay qofka laga hijroonaayo la nacaayo inuu yahay qof daaciye ah bidcadiisa daaci ku ah ninaan bidcadiisa daaci ku ah inuu iska aamusanoo gurigiisa insa la fadhiyo nusxibuu wax ku leeyahay hajri waxba kuma lahay dawaabiddaa marka ibnu taymiya dadka laba daraf iyo dhexdhexaada u kala qaybiyey kuwo aan hajrigaba arkin iyo kuwo hajrigii ka badbadiyey oo xadgudub ku sameeyey iyo dhexdhexaad waxuuna tilmaamay qofka waxaa laga heli karaa muujibaat alihaanati iyo muujibaat alikraam wax in lagu karaameeyo keeno iyo wax in lagu ihaaneeyo keeno hal qof waa ku kulmi karaa maxaa lagaa rabaa u kala goy marka adigayb inta macsi oo ku jira bidco ku jira oo kufri oo ku jira ka dheerow iimaankiisa iyo daacadiisa iyo sunnadiisana ku jeclow qaacidadaasna wuxuu yidhi waa qaacido ahlu sunnadu ku ijmaaceen uu yidhi khawaarij iyo muctasila khilaaftay soo ma fahmin halka qofee muslimkaa marka qad yajtamicu fiihi sharun wakhayrun wa sunnatun wabidcatun wa daacatun wamacsiyatun wakufrun waiimaanun yuwaalaa bimaa macahu min alطaacati wاliimaani wاsunnati wayucaadaa bimaa macahu min almacsiyati wاlbidcati wاlkufri hal qof baa marka uu ku kala go'aa xubbiga muujibaat اlxubi iyo muujibaatu albugdi ayb qofka hadduunan taas aaminsanayn marka caqiidada waxbaa ka jiran marka meeluu ka jiran yahay caqiidadiisu ay ka jiran tahay maxaa yeelay waa mowdic asal ay isku aysan isku khilaafin ahlu sunnada ayb mujaanabada marka waxyaabahaas oo dhan u baahan tahay iyo bukdigan uu sheegayo baxdi fiicanna waxaa sidoo kale ka dhigay ibnu rajab jaamic اlculuum wاlxikam marka uu xadiidkan laa tabaaqaduu uu sharxaayo sharax fiican uu ku dhigay mas'aladaas macana wuxuu yidhi dadka mucallimiinta u kala tacasubo waxaa lagu arkaa buu leeyahay qofkan qof buu nacayaa maxaa u nacday marka la yidhaah macallinkaygaa nacban buu leeyahy shiikhaygaa kasoo horjeedan ama shiikhiisii isagoo rabo inuu u aaro ayuu dadka goynayaa macana buqdi hadhow haddii la weydiiyana wuxuu leeyahay aniga ninkan waxaan ugu caraysanaya ilaahay dartiis macana haddii loo fiirsadana maahan buu leeyahay wax buqdi filah meesha ma yaha aduu meeshaasna marka akriya oo dul istaaga fiiriya xadiidka arbiciinka ku jiro laa tabaaqaduu markuu sharxaayo si fiican ha loogu dhabagalayb qofkuna xaq uma laha nin macallinana xaq uma laha shiikhna xaq uma laha inuu dadka yidhaah ninkan naconaca ninkan jeclaadana hala jeclaado halkaasay ku xihan tahay xubbiga iyo buqdiga ma lahan taas hadduu sidaas yeelana ibnu taymiya wuxuu yidhi waa min acmaali jinkis khan jinkis khan acmaashu wixii uu samay jiray oo kale waa tataarta waxay dhihi jireen ninkii annagana jeclaadana waa intuu saaran yahay ninkii annaga naga soo horjeestana bis waay marka tacasubka saas oo kale waa wax taxasubka keeno haddaad rabto inaad taxasub ka fogaatid tacasub iska ilaali bis haddii tacasub uu kugu jirana ogow hadde taxasubaa kugu jiro weligaa haddaad doonto dheh taxasubku waa baail haddaa rabto weligaaba sheeg sheeg ayb qaala xadaثna bnu srx qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab qaala akhbaranii cabdالraxmaan bn cabdillahi bni kacb bni malik ana cabdallaahi bna kacbi bni maliki wa kaana qaa'ida kacbin buu ahaa min baniihi wiilashiisa xiina markii camiic uu indhabeelay qaala wuxuu yidhi samictu kacba bna maalik baan maqlay wadakara bnu sarxi waxa uu sheegay qisata takhallufihi can اnebiyi sal ا l slam fii qaswati tabuuk dagaalkii tabuuk qisadii uu uga loo dibdhigay ama uga dib maray nebiga ayuu sheegay xadiidkii dheera ee taqaaneen qaala waxauu yidhi wanahaa rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalama nebigu wou reebay almuslimiina muslimiintii buu ka reebay can kalaaminaa kalaamkeennii buu ka reebay nebiga muslimiinta ayb ayuha alaaatu saddexdan haddaan saddexdan nahay ayb hilaal bnu umaya iyo muraarat bnu rabiic iyo kacb bnu maaliku iyagu marka cudurdaar ma sheeganin bannaankay soo dhigteen marka yaa rasuul allah annaga wax cudurdaar ah oon kaaga harnay ma jirin ayay dhaheen waa ka daaciyati oo kale waa yidhi ibnu taymiya marka dad bannaanka soo dhigtay waay marka dembigii munaafiqiintii laakiin maxay dhaheen cudurdaar beenay sheegteen waana dhaarteen nebiga marka munaafiqiinta ha laga aamuso ha laga hijroodo ma dhihin ogow dadkii ka fiicnayna waa kana waa laga hijroonayaa sabab daaciyaha iyo hayru daaciyaha farqiga u dhexeeya meeshaas ka soo baxaya ibnu taymiya saasuu yidhi kuwaan iyaga dadka hortooday waxay ka caddaysteen inaysan wax cudurdaara qabin oo jihaadkaas ku waajibay oo nebigu uu ku qoray ilaa dadku nebiga hadduu yidhaha soo baxa jihaadku waa ku waajibay midmida ayay ka tageen cudurdaarkoodana bannaankay soo dhigteen wax cudurdaara ma sheegan nin baan u jeedaa macsidaa bannaankay soo dhigteen iyaga marka waxaa lagu abaalmariyey in laga hijrooday kuwii iyagu beenta sheegay nebiga u dhaartayna maadaama waxooda ayagu ay ku koobnaayeen ma laga aamusin yaana labadooda yacnii fiicnaa wax isku dhow maa kuwana munaafiqiineen kuwana saxaabay ahaa in qaar beder ka qayb galay xataa idaa daala calaya markuu igu dheeraaday korkayga uu ku dheeraaday hijradii iyo jafwadii igu dheeraatay tasawartu waxaan ka booday buu yidhi jidaara xaa'idi abi qataada abuu qataada dheertiisa deyr ay lahayd gidaarkeedan ka anfuulay ayb aan ka booday wa huwa bnu cammi buu ahaa fasallamtu calayhi waan salaamay fawallaahi maa radda calaya salaam salaamtayga ma radinin uma saaqa khabara tanziili towbatihi xadiidkii marka towbadiisii iyo waxyaabaha ku saabsanaa buu tilmaamay oo uu sheegay ayb xadiidkan marka xadiid dheer oo macruuf weeyeen khataabi marka xadiidkan wuxuu ka soo bixiyey wuxuu yidhi fiihi min alcilmi ana taxriima alhijrati bayna almuslimiina akaru min alaain أكثر من ثلاث إنما هو فيma ykun bynهma min qibل caطب وmwjidaة أو لتqصيir yaقc fي xquuq الcشhرaةi وaنaxwiha duna ma kana min dalika fي xaq الdiin in la kala qaadayo wxuu diin ku saabsan iyo wxuu adduunye ku saabsan adduunya saddex beri baa la ogolaya hadday ka badataa dembi bay noqonee diin laakiin waa laga badin karaa ayb faإna hiجraةa أhli الأhwاءi والbidcaةi daaئmaة calى mari الأwqاati والأزmani ma lam tdhar minhm الtwbaة والرujuuc ilى الxaqi hijrada ahlu ahwaaga iyo dadka ahlu bidcadana waa mid daa'ima wakhti kasto iyo zaman kasto maa lam tadhar minhum atowbatu warujuucu ila alxaqi haddaynan towbo iyo marka xaq inay u soo laabtaan aynan ka daahirin waa hadday marka dawaabidii hadda aan sheegnay leedahay waa ogow wax bilaa dawaabid ah wax socon kara maaha baqawina macno sidaan oo kale uu sheega isaga laftirkiisa wakaana rasuulu llahi sal ly slam khaafa calaa kacbin waasxaabihi nifaaq nifaaqba uga cabsaday xiina takhallafuu can ilkhuruuji macahu fii ghaswati tabuuk faamara bihijraanihim fii buyuutihim naxwa hamsiina yowma calaa maa jaءa fi اlxadiid wa fiihi dalaalatun calى annahu laa yuqraju almar'u bitarki raddi salaami ahli اlahwaa'i wاlbidac xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya buu yidhi inaan lagu qasbi karin oon lagu dhibaynin qofka inuu ahlu ahwaaga salaamtooda ka tago oo uunan salaamin waa dad ahlu ahwaa'dooda da sugantaan ka hadlayna wa fiihi daliilun calaa anna man xalafa anlaa yukallima rajulan fasallama calayhi ou radda calayhi salaam kaana xaanifan macno kalena waa laga qaadanayaa wuxuu yidhi qofkii dhaarto inuusan hebel la hadlaynin haddii uu salaamo waa la hadlay hebel ile nebiga muxuu reebay kalaamkooda maxaa layska dhaafay salaantiina waa layska dhaafay kalaamkii bay ku jirtaa marka salaamta min jumlati اlkalaam ayb imaam axmed isagana markii la yidhi dadkan qofka khuraasaan jooga oo kale ka warranaa la yidhi bidcooyin baa marka daahirka ah irjaaga iyo waxyaabahaas aad khuraasaan ugu badnaa ka warran baa la yidhi ma dadka alqur'aanu makhluuq dadka dhahaya ka warran markaasuu wuxuu yidhi alxiqhu kulla baliyatin ninka qur-aanku waa makhluuq yihaa balaayo kasta haleeshii buu yidhi ka warran baa la yidhi ahlu khuraasaan dadka joogo ahlu sunnadaa see yeelayaan markaasuu wuxuu yidhi maya inna ahla khuraasaan laa yaquwuuna lidaalika iyagu awood uma lahan uu yidhi sidaas xajiriga noocaasa awood uma lahan buu yidhi marka wuu kala bixiyey sooma aragti marka meesha awood loogu leeyahay iyo meeshaan loogu lahayn laabudda marka salafka muraacaadkaasay samay jireen baabu tarki salaami calaa ahli اlahwaa'i ahlu ahwaagii salaamtoodii ka tegisteeda waxaa ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salma qaala akhbaranaa caطaa'un اlkhuraasaaniyu can yaxya bni yacmar can camaar bni yaasir qaala qadimtu calaa ahlii ehelkaygii baan u soo galay waqad tashaqaqat yadaaya iyadoy gacmahaydii dildilaaceen fakhallaquunii bizacfaraanin bay igu dharoobeen zacfaraan bay igu dharoobeen faqadowtu cala اnabiy sal ll slam nebigaan ku soo kallahay fasallamtu calayhi waan salaamay falam yarudda calaya igama radinin shay marka mukhaalafa ka muuqato marka kama radinin nebiga wa qaala waxau yidhi idhab tag faqsil haadaa canka kan iska dhaq kan xaggaaga ka dhaq ayb marka nebiga hadda ninka uu ka yani salaamta ka radin waayo maslaxadii marka oo alamru bilmacruuf nahy can lmunkar waa taxqiiqsame maxaa kugu dhacay buu isleeyahy waa isku noqonayaa markan wahaakada abubakar iyo cumar iyo saxaabada iyo dadka ahlucilmiga waaweyn ee maxaluiktifaaq madda dhexdooda ka ah ayb qofka kale laakiin iska wiil yar hadduu iska yeelo waxaas oo kale salaan qof aanu ka radinin iyo wax sagun ku koobanay noqonaysaa macno weyn ma yeelanayso hal arrinoo iyadana baraarujin u baahanaa jirto halka arrin waxay tahay mararka qaarkood waqaa'icda salafka imaam ka mid ah waxaa la su-aalayaa waaqico hebel waxay waxaasuu sameeyey ka warranaa la leeyahay xugun buu ridaa marka hebel oo saara xugunkaas ma laga dhigi karaa xugun caam ah marka oo la leeyahay imaam hebelaasaa yidhi qofkay iila ekaato inuu waxaasoo kale sameeyey isna waa saas shaykhulislaam ibnu taymiya isla meeshaas hajriga oo uga hadlaayo ku sheegaa wuxuu leeyahay su-aalaha qaarkood a'immada qaar salafka ka mida la su-aalay oo dad ku saabsan waqaa'icu acyaan oo kale waaye buu leeyahay lama caam siinayo maxaa yeele waxaa laga yaabaa waxyaabo saa'ilka iyo mas-uulku ay ninkaas ku yaqaanaan oo xukunka saamayn ku leh inay jiraan oo binaan calaa daalika uu ku jawaabay laakiin nin kale oo aan laga ogayn khalfiyaadkiisa la ogayn xukunkii hore inta lasoo qaada shabma lagu seegaa ficlan waxaa dhacday hadda ka hor beri waxaa jirta sheekh ibnu cuthaymiin baa niman su-aal soo weydiiyeen nin sheekh oo marka sheekhuna uu yaqaanay oo niman dhallinyaray ahaayeene wax ku maageen iyagu markaas un ayay sheekha intay soo waceenay waxay yidhahdeen nin saas yidhi oo saa yidhi oo saa yidhi ka warran sheekhu markaasuu sheekhu wuxuu yihi qofkii saas yidhaahda waa qof mubtadic ah waxaa la nashriyey marka sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu bidcaysiiyey fulaan ibnu fulaan ninkii sheekhaa magaciisii la sheegay ayb mar dambe haddana sheekhii gaartay waxaas ma yeelinu yidhi aniga qofkii iga sheega uu yidhaa sheekh hebel aad bidcaysiisayna xalaal igama ahan uu yidhi xaggayga hadduusan iga cafiis dalbin ayb maxaa yeelay su-aasha marka si caama loo jawaabo macno tacyiina in lagu qaado wax kale ay u baahan tahay wax kale ayay u baahan tahay oo shuruud iyo mawaanic kale iyo kan inuu mawaanic leeyahay laga yaabaa kaas kale laakiin uusan lahayn ayb marka waxyaabaha noocaasa dadka ku adeeganaya wax faa'iidaa ka dheefi maayaan laakiin saasoo kale ma ahan qaacido sharci ah ma aha ayb markaa wuxuu yidhi idhab tag faqsil haadaa canka kan marka iska dhaq xaggaaga ka dhaq xadiidkan isnaadkiisu waa daciifo inqiaac baa ku jira bayna yaxya bni yacmar iyo cmaar ibn yaasir لأnhu lam yasmc minhu qala xadaثna muسى بن ismaaعiil qala xadaثna xamaad can haabit الbunaniي can sumayة can caaئiشhaةa أnnahu اctalla baciiru ayaa xanuunsaday lisafiyaةa binti xuyay u sugnaaday wa cinda زaynaba زaynabna fadlu dahrin gaadiid dheeraada ayaa agteeda ahaa faqaala rasuulu llahi sal ly slam lizaynab nebiga zaynabba wuxuu ku yidhi acdihaa acdiihaa baciiran rati sii rati ay rarato sii oy gaadiid ka dhigato faqaalad waxay tidhi ana ucdii tilka alyahuudiyata aniga miyaa yahuudiyadan siina ayay tihi faqadiba rasuulu llahi sal slam nebiga waa carooday fahajarahaa waa ka hijrooday dalxijati wاlmuxarama wa bacda safar dulxijadii muxaram iyo safar qayb ka mida ayuu ka hijrooday xadiidkanna isnaadkiisu waa daciifo lijahaalati sumaya ayb magaceeda shumaysana waa lagu sheegay waqad ikhtulifa fiihi can haabit albunaani ayb na waa layskugu khilaafay xadiidka marka ikhtilaafna xadiidka waa ku jiraa naagtaana marka waa ku jirtaa oo iyadu marka jahaalada ku sugan laakiin de lahadlid la-aanta kii kacabna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadan karaa cabdullaahi ibni muqafal ninkii in adeerka ay ahaayeen farginka tuuraayo markuu arko waa kii markii dambe ku yidhi wallahi laa ukalimuka baabu nahyi canasalna qur'aanka aayaddiisa u aha waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuuduu fii xadiidin hayrihi baa asal u ah baabu nahyi can iljidaali fi lqur'aani baabu bayaani nahyi nahyigii caddayntiisiibuu u baab yahay can iljidaali layska reebo dood fi lqur'aani qur'aanka lagu doodo qur-aanka in lagu murumo reebidda layska reebo qaala xadaثna axmed bnu xambal qaala xadaثna yaziidu yacni bna haaruun qaala akhbarana moxamed bnu camrin can abi salma can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu alيyh ali wasalam qaal almiraa'u fi lqur'aani dooda qur-aanka dhexdeeda lagu doodaa kufrun weeyaan gaalnimo marka xadiidkan xadiid saxiixa weeyaan ayb nasaa-i kayrkiisna ay wariyeen macnihiisa marka culammadu waa isku khilaafeen see waayo marka kufrigiisa ayb qaala alkhaaabiyu alimaamu alkhaaabi waxa uu yidhi ikhtalafa annaasu fii ta'wiilihi faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen macna almiraa'i huna almiraa meeshaan ashaku baa laga wadaa shakiga ayb qaala tacaala falaa taku fii miryatin minhu ay fii shakin minhu yani qur-aankoo laga shakiyo waa gaalnimo saasaa laga wadaa bay dhaheen buu yidhi qaar wata'awalahu bacduhum qaarkood waxay ku awileen cala almiraa'i fii qiraa'atihi qiraa'adiisa in lagu doodo duuna ta'wiilihi wa macaaniihi fasirkiisa iyo macaanidiisa maya midlu an yaquula qaa'ilun qof inuu yidhaah wa hada qur'aanun qad anzalahu allahu tabaaraka watacaala waa kan qur-aan ilaahay soo dejiyey waa kan wayaquulu laakharu kan kalena uu yidhaahdo lam yunzilhu allahu haakada ilaahay ma soo dejinin kan ayb fayakfuru bihi man ankarahu waxaa ku gaaloobaya marka qofkii inkiray oo ku gaaloobaya tan marka annaga dadkeenna waa ku dhacdaa mararka qaar naftirkeeda nin baa waxuu maqlayaa qiraa'a qur-aanka lagu akhrinayo uusa aqoonin isaga usoo baranin weligiis maqlin waa nin iska baadiye joogi jiray oo beledba aan xataa joogi jirino qiraa'o kala duwan aan weligiis arkin waxaad arkaysaa markaa wuxuu le ninkan qur-aanka ku dheeldheelaya laga qabto war qur-aan waa haysaan war waxaan qur-aan maa qur-aan yahuud waayuu leeyahay waxaan kuu dhahaya arka maxaa ka imaanaya marka meeshaasoo kale marka kufri baa ka imaan kara maa ayb marka inaan lagu doodin taas haddii laftirkeeda aad isleedaha war dadku waxaan ku fidnoobayo ama meeshaan joogaanna ha iskaga akhrininoo middow yaqaanba iskaga wadna ilaa in la dembaajiyo qofku ma fiicno laftirkeedee kan qur-aan ilaahay soo dejiyo kanna ilaahay ma soo dejinin waa khatar marka ayb وqاaل bعضهم markaa wxuu yidhi وqad أنزلa سubحaanaه kitaabahu عalى سبcaةi أxruفi ayuu ku soo dejiyey kulihaa shaafin kaafin فanhaaهm can inkaari الqراءaةi mark وqاala bacضهm qaar waxay yidhahdeen inama jaءa fi الجidaali bالqur'ani fi الآyi اlatيi fiiha dikru الqadri والwaciidi aayaadka qadarka iyo waciidka iyo ku soo arooray وma kaana fii macnaaهuma wixii macaanidooda leh calىa madhabi أhli الكalaami والjadل in dadka ahlukalaamka sidooda oo kale loogu doodo ayaa la diidayaa qadarkii baa laga hadlaa baa la leeyahay waciidkii baa la sheegayaa waa lasii dhiraan dhirina meel daran baa hadhow lala gelaya sida marka dadka ahlukalaamka ayaa la diidayaa oo kale macnaha marka almiraahu fi lqur'aani kufrun saasaa laga wadaa baabun fii lusuumi sunnati sunnada laasimideeda iyo ubaabiha هل كان سجود بالله التوفيق